hay-adda maareynta iyo masiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodma ayaa cisbitaalka guud ee magaalada jowar ee xarunta dowlad goboleedka hirshabelle waxa ay gaarsiisay deeqa iskugu jirta daawo raashin iyo qalab kale oo muhiim u ahaa howlaha isku socodka caafimaadka ee cisbitaalka agaasimaha guud ee cisbitaalka jowhar doctoreso ramlo cabdiraxmaan cilmi oo weliyaan qaar ka mid howlwanadanada hay-adda sodma ayaa gargaarkan ku wareejiyey markaasi maamulka cisbitaalka waxaa ka mahad celiyey qaar ka mida bukaanada cisbitaalka ku jiray kuwaas oo ka faa'idaystay deeqdan gargaarka ah ee daawooyinka iyo sidoo kale isugu jira raashinka
intii wax la soo baxda ayagana waa mahadsan yihiin waa wasaara hay-adda maalinta masiibooyinka wasaaradda dwasaaradda caafimaadka dowladda federaalka kulli waa u mahad celihaynaa waana mahadsan yihiin agaasimahana waxaan leeyahay tii jirtoo joogta allah ka dhigo sidoo kale maamulka cisbitaalka jowhar ayaa dhankoodu mahad celiyey hay-adda maalinta masiibooyinka qaranka soomaaliyeed iyo sodma daawo isugu jiro raashin isugu jiro mashiinno wax walba oo ka kooban cisbitaalka anfacaya ka kooban ilaahay ama haddaas kale ma haddaas kadib toreyso ramlo ayaana soo gaarsiisay gacantaan ku haynaa waxaanu sii mahad celinaynaa maxamuud macalin guddoomiyaha maaraynta iyo mas-uuliyinka toor fanax waxaanu mahad celinaynaa in allaalay inta ka qayb qaadatay federaalka ka socoto oo na soo dhiibeen agabyadaas kala duwan waana soo gaareen oo gacantaan ku haynaa waa bixi doonaa wax yar kadib hay-adda sodma ayaa bilihii ugu dambeysay la wajbaartay adeegyadeeda la xiriira sidii deegaanada dalka loo gaarsiin lahaa adeegyada gargaarka ee hay-addu ay hayso